بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amiirka imaarada islaamiga afghanistan oo soo diray fariin hambalyo ah oo ku socota ummadda muslimka ah taas oo loogu tahniyadeeyey munaasabadda ciidda kana hadlay arrimo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin qadiyadda filistiin iyo xaaladda uu marayo dalka afghanistan ruushka oo si kulul uga hadlay tallaabooyin uu qaaday ururka nato kadib markii kumanaan ciidamo ah uu ku daabulay dalka lituwaniya ee ka mid ah dalalka xuduudda la leh ruushka in ka badan boqol iyo konton qof oo isugu jira shacab iyo ciidan oo ku dhintay dagaallo ka dhacay bariga suudaan xuutiyiinta iyo maraykanka oo weeraro isku dhaafsaday badda cas waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan maxaan ka ognahay sheekada hoggaamiye laabuulaabu oo ah qaa'id muddo sannado ah kaymaha filibiin kula dagaalamayay saliibiyiinta reer yurub warbixin arrinkaa ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo xubintii guuxa dunida ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag dhegaystayaal waa maalin isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa hogaamiyaha guud ee imaarada islaamiga afghanistan sheekh mowlowi haybatullaahi akhunsadah ayaa soo saaray bayaan hambalyo ah oo ku socda guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaan reer afghanistan kaas oo sidoo kale looga hadlay arrimo xasaasi ah oo la xidhiidha dalka iyo dowladnimadiisa salaan iyo furfurasho kadib wuxuu amiirka imaarada islaamiga afghanistan uu ku yidhi fariintiisa dhammaantiinna waxaan idinkugu hambaliyeynayaa munaasabadda ciidulfitri almubaarak allah idinka aqbalo soonka salaadda sadaqaadka allabariga iyo cibaadaadka kale isagoo sii hadlaya wuxuu hadalkiisa sii raaciyey ugu horrayn waxaa waajib nagu ah inaan allaah ugu mahadinno inuu nagu galladay nidaam islaami ah oo sharci ah waxaan ku hoos noolnahay nidaamkaas daahirka ah alla mahadii waxaa ramadaanka ku soonnay jawi nabdoon si la mid ahna sidaa ayaan ku ciidaynaa annagoo ku dabaaldegayna amni ayuu yidhi amiirka imaarada islaamiga waxa uu adkeeyey ahmiyadda ay leedahay in allaah looga mahadceliyo nicmada weyn ee uu ku galladay reer afghanistan isagoona sheegay in haddii lagu kufriyo allaah uu allaah ku goodiiyo cadaab xanuun badan culimmaduna ay waajib ku tahay in raaciyada iyo hoggaanka imaarada ay hagaan oo ay ku hanuuniyaan inay addoommo dhab ah allaah u noqdaan islaaxa ixsaanka iyo cibaadaadka kalena ku dadaalaan marka laga hadlayo ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuu amiirka imaarada islaamiga afghanistan yidhi jihaadka waddada allah waa mid ka mid ah arkaanta muqadaska ah ee islaamka ahdaafta ugu weyn ee laga leeyahay rugniga jihaadka ayaana ah sarayeelidda kelimadda allah iyo hirgelinta shareecada islaamka haddaba si loo xaqiijiyo hadafkaasi weyn ee jihaadka loona ilaaliyo nafuurka ay bixiyeen mujaahidiinta waxay imaarada islaamiga mudnaanta koowaad siisay hadafkaas asaasiga ah maxaakiimta shareecada islaamka ayaana heegan u ah hirgelinta cadaaladda reebidda dulmiga difaaca madluumiinta iyo fulinta xuduudda sharciga ah iyo tacsiirta noocyadeeda kala duwan iyadoo lagu jaangoonayo mabaadi'da islaamka mana jirto wax kala sooc ah ayuu yidhi mowlawi haybatullah amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan waajibka saaran qof kasta oo muslim ah waxa uu yahay inuu difaaco maxaakimta shareecada islaamka ku qanco go'aanadeeda oona hoggaansamo iyo sidoo kale fulinta awaamirta ka soo baxaysa mas-uuliyiinta shaqadoodu tahay al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar looguna kaalmeeyo howshooda fardi weliba iyo koox kastana ay aqbasho shareecada islaamka ayuu hadalkiisa sii raaciyey amiirka marka laga hadlo jaanibka waxbarashada wuxuu amiirka imaarada islaamiga ah uu sheegay inay hirgeliyeen xarumo waxbarasho iyo maraakiis cilmi kuwaas oo lagu barto culumta shareecada iyo maadiga isagoo intaa ku daray in degmooyinka gobollada ay ka fureen xarumo waxbarasho oo u gaar ah carruurta agoomaha marka laga hadlayo amniga ka jira dalka afghanistan wuxuu amiirulmu'miniin mulla haybatullaahi akhunsaada uu sheegay in labaatan sano kadib dalka uu yahay mid nabdoon dadkuna ay ammaan ku heleen naftooda maalkooda iyo cirdigooda reer afghanistanna wuxuu ugu baaqay inay aad ula shaqeeyaan ciidamada iyo mas-uuliyiinta ku howlan sugidda amniga jaanibka dhaqaalaha dalka wuxuu amiirku sheegay in waajibaadka diineed ee saaran hoggaanka imaarada ay ka mid tahay inay daneeyaan jaanibka nololeed ee bulshada iyadoo lala dagaalamayo faqriga fursado shaqana loo abuurayo dadka waxa uu sheegay in imaarada islaamiga ay tallaabooyin dhowr ah ay qaaday mashaariicda qaarna ay dhaqan galeen kuna howlan yihiin hirgelinta mashaariic kale oo ila dhaqaalo u noqda bulshada reer afghanistan si keli keli ah iyo si jamaaci ah isugu daya inaad abuurtaan fursado shaqo hirgeliya shirkado ganacsi iyo warshado ugogolxaara tacabka iyo waxbarashada garab istaaga imaarada islaamiga ah xoojiyana dhaqaalaha dalkiinna oo allaha tala saarta oo qaada dhammaan waddooyinka mashruuca ah ee lagu kobcin karo risqi xalaal ah iskana ilaaliya mucaamalaadka xaaraanta ah oo kasbada maal xalaal ah hana ku tiirsanaanina dad kale ayuu yidhi amiirka imaarada islaamiga ah mowlawi haybatullah marka laga hadlayo lamacaamilka jihooyinka kala gedisan ee ka baxsan reer afghanistan wuxuu amiirka imaarada islaamiga uu sheegay in dhammaan cilaaqaadkooda gudaha iyo dibadda ay ku jaangoonayaan tiirarka shareecada islaamka mar uu soo hadal qaaday qadiyadda filistiin wuxuu ku tilmaamay inay tahay qadiyad u taalla guud ahaan ummadda muslimka ah isagoona ugu baaqay ummadda inay sameeyaan wax weliba ay awoodaan oo ay ku difaaci karaan dhibanayaasha reer filistiin dhinaca la dagaalanka daroogada iyo maandooriyaha waxa uu amiirku sheegay in imaarada islaamiga afghanistan ay guul weyn ka gaartay arrintaas ayna si wanaagsan isugu kaashadeen shacabka iyo mas-uuliyiinta howshaasi loo xil saaray wuxuuna intaa ku daray inay jiraan dad daroogada in muddo ah isticmaalayey kuwaas oo lagu xareeyey xarumo dhaqan celin iyo caafimaad ugu dambayntiina lagu wareejiyey ehladooda iyagoo bilaa daroogo ah fariinta hambaliyada ciidulfidriga ee sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiriyada wuxuu hogaamiyaha imaarada islaamiga afghanistan uu ku diray talooyin iyo dardaaranno muhiim ah oo ku socda mas-uuliyiinta imaarada islaamiga ah waxaana ka mid ahaa in mas-uuliyiinta xil iska saaraan howlaha loo egmaday maadaama qaraaraadka ka soo baxa wasaaradaha ay ku xidhan yihiin xuquuqda inta badan shacabka reer afghanistan in xiriirka ka dhexeeya mas-uuliyiinta dhexdooda uu noqdo xiriir walaaltinimo iskana ilaaliyaan aanooyinka iyo khilaafaadka waddadaasna ay tahay tan lagu ilaalin karo midhaha jihaadka laguna xoojin karo nidaamka islaamiga ah ee dalka ka hana qaaday inay dhimrin iyo naxariis kula dhaqmaan raacyada sugidda ammaankana aynan ku imaanaynin dhiig badan oo la daadiyo balse amniga uu ku yimaado hirgelinta shareecada islaamka iyo fulinta cadaaladda amnigana uu meesha ka baxayo marka laga hor yimaado shareecada sidaa darteedna lama huraan ay tahay in mas-uul weliba uu naftiisa islaaxiyo inay iska ilaaliyaan dulmiga maxaa yeelay habaarka hal qof oo muslim ah ayaa jiridada u siibi kara nidaamka ka jira dalka oo dhammi sababtoo ah baryada dhibanaha ma jirto xijaab u dhexeeya iyada iyo allaah cadowgu waxa uu isha ku hayaa uu sugayaa dhexdeenna uu khilaaf ka dhex qarxo si la mid ah khilaafkii soo kala dhex galay mujaahidiinta markii la jebiyey midowda soofiyeti laakiin waxaan ku leenahay damacaasi ma hergeli doono carradiinnana ku dhinta shacabka afghanistan aad baa loo dulmiyey nafuur badanna wuu bixiyey sidaa darteed waa inaad u turtaan oo aad u naxariisataan waa dadkii daraad guryahoodana dejiyey cuntadoodana aan la qaybsannay haddii aan maanta ilowno waxay ka dhigan tahay dulmi iyo khiyaano aan ku samaynay dhaqanka noocaas ahna ma ahan mid u wanaagsan qofka mujaahidka ah ma bannaana in qof loo dhibaateeyo si dulmi ah ka hor inta aan qofka la xirinna waa inaan baarnaa in dacwadda laga soo gudbiyey ay dhab tahay marka iska ilaaliya inaad qof si xaqdarra ah dhib ku gaarsiisaan imaarada islaamiga dhexdeeda kaalin iyo boos kuma lahan heebsooca ninkii ka soo jeeda koonfurta ayaa mas-uul ka noqonaya waqooyiga midka waqooyiga ka soo jeedana wuxuu mas-uul iyo adeega ka noqonayaa koonfurta kala fadli badnaashaha waa midka ku xidhan alla kacabsiga ammaanada iyo kartida marka ma habboona in fikradaha la xidhiidha qowmiyadda luqadda iyo gobolka ay dhexdeenna boos ku yeelato qofka cudurkaas qaba haddii uu idinku dhex jiraneh waxaa waajib idinku ah inaad ka daawaysaan oo aad waanisaan haddii aad aragtaan qof baahan u degdega inaad wax u qabataan idinkoo aan isweydiin waa kuma iyo halkee ayuu ka soo jeedaa wakhtiga wuu dhammaan doonaa waxaana habboon in jiilasha soo socda aan uga tagno taariikh wanaagsan iyo nidaam maamul oo hagaagsan ihtimaamka ugu weyn waa inaan ka dhignaa aakhiro iyo sidii aan ku gaari lahayn raalli aanshaha allah subxaanahu wa tacaala dhiirigeliya dadka oo jeclaysiiya axkaamta iyo akhlaaqda islaamka uguna yeera si wanaagsan inta aad adeegsan lahaydeen awood iyo muquunin aan daruuri ahayn ad adeegga dadka waa idinkaga didayaan dabacsanaantana dadka waa idinku jeclaanayaan iskudaya inaadan iloobin dhaqankii wanaagsanaa ee aad lahaydeen maalmihii jihaadka sida inaad dhexdiinna wax barataan aadna u ilaaliya xidhiirka aad la leedihiin qur-aanka akhriya oo kala dhigdhiga maalinkiiba ugu yaraan hal jeer ha ku farxinina shaqooyinka muuqmuuqda ee la idiin dhiibayo hana ka murgina marka la idinka casilo oo quluubtiinna ha ku xidhina xilalka kuna waana qaata shakhsiyaadkii sumcadda xumaa ee ka mid ahaa nidaamkii hore kana fogaada habdhaqanka idiin soo jiidaya ceebta iyo tuhmada oo ku dadaala inaad lahaataan akhlaaqdii salafkii saalixa ahaa ugu dambayn wuxuu amiirka imaarada islaamiga afghanistan soo jeediyey munaasabadda ciidulfitriga aawadeed in dadka waxhaysta ee ladan ay ka warqabaan fuqarada iyo masaakiinta muslimiinta maadaama ay walaalahooda yihiin waajibna ay tahay inaan garab istaagno gebagabadii waxaan dhammaantiin idinkugu hambalyeenayaa mar kale ciidulfitri almubaarak dhammaantiin allah ha idinka wada dhowro sharta iyo dhibaatada allah ayaana towfiiqda idiin weydiinayaa ayaa lagu khatimay bayaanka uu ku saxiixan yahay amiirka imaarada islaamiga afghanistan mowlabi haybatullaahi akhunzaadah
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyowm ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii guuxa dunida waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suheeb dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta guuxa dunida aanu ugu horrayn xubinteenna ku daahfurna dhanka yemen xilli maraykanka iyo xulafadiisa ay sii wadaan dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayay mar kale xukuumadda washington sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay ay fuliso weerar xooggan oo ay ku beegsatay maleeshiyaadkan ay taageertay iiraan taliska dhexe ee maraykanka ayaa ku warramay in lidkooda soo rida gantaalada ku socda xawaaraha sare uu burburiye dhowr gantaallood oo ka yimid dhanka askarta xuutiyiinta sidoo kale bayaanka ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in ciidamadooda badda ay sidoo kale u suura gashay inay dhulka soo dhigaan diyaarad dagaal oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta dhanka kale afhayeenka xuutiyiinta yaxya sariic ayaa warbaahinta la wadaagay in labiyo tobankii saac ee lasoo dhaafay ay fuliyeen ilaa shan weerar oo ay ku beegsadeen maraakiib uu leeyahay maamulka isugu yaraa israa'il waxa uu yaxya sheegay in ilaa laba markab ay bartilmaameedsadeen shantaasi howlgal kuwaasuu siday shixnad kala duwan walow aysan jirin xog intaasi dheeri ka ah oo tibaaxaysa xaddiga khasaaraha soo gaaray maraakiibtaasi dhanka ruushka wararka laga helayo waddankan ayaa tibaaxaya in saacadihii lasoo dhaafay uu dhacay weerar xooggan oo sababay dhimashada iyo dhaawaca saraakiil ka tirsan xukuumadda moscow sida aan ka soo xigannay wakaaladda wararka u faafisan ruushka waxaa dhintay hal sarkaal oo raashiyaan ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay kadib weerar ay kiyef ku soo qaaday magaala madaxda moscow dhanka kale wakaaladda oo soo xiganaysa ilo xog ogaal ah ayaa sheegtay in sarkaalka dhaawacmay ay xaaladiisu tahay mid halis ah haddana lagula tacaalayo mid ka mid ah isbitaallada ku yaalla gudaha waddankaas waxaa tan iyo curashadii sannadkan laba kun afar iyo labaatan ay xukuumadda moscow wajahaysaa weerarays dabajoog ah oo badankood uga imaanaya dhanka yukrain waxaana xusid mudan in krimilinka uu dhowaan ka dhawaajiyey in kiyef ay isku dayeyso inay adeegsato calooshood ushaqaystayaal u dhashay waddamo kale si ay weeraro xooggan uga fuliyaan gudaha ruushka dhanka filistiin sida ay soo sardisay jariiradda iyo diicood axranood oo ka soo baxda deegaanada ay yuhuudda ixtilaalka ku haystaan waxaa marba marka ka dambeysa uu xiriirkoodu sii xumaanayaa saraakiisha ciidanka gumaystaha iyo madaxda kale ee maamulkaas sida ay sheegtay saxiifaddu waxaa hadda qarka saaran in saraakiil fara badan ay iska casilaan shaqooyinkii ay hayeen sababtuna waa in netanyahu uu ka dhaga adeegaya go'aanada qaar ee masiiriga ah ugu yaraan ilaa afar sarkaal oo sarsare ayaana hadda la soo werinayaa in saacadaha soo aadan ay ku dhawaaqi doonaan in gebi ahaanba ay iska casileen shaqadii ay hayeen saraakiishan ayaana hadda qayb ka ah dhanka amniga yuhuudda iyo jaanibka milatariga waxaa la saadaalinayaa in muddooyinka soo aadan ay saaxada dagaalka faaruujiyaan askar iyo saraakiil hor leh maadaama benyamin netanyahu uu dhagaha ka furaystay baaq walba oo ku aadan inay soo faaruujiyaan furimaha dagaalka xitaa haddii uu ku fashilmay soo afjarida kooxaha waxaiska caabinta reer filistiin waxay tani timid iyadoo maamulka gumaystuhu uu maalinnimadii shalay ka dhawaajiyey in ciidamadiisa dhulka uu kala soo baxay magaalada khan yunis halkaas oo uu muddooyinkan dambe kala kulmay dharbaaxooyin adag oo dhabarjab ku noqday hore u socodkooda ugu dambayntii dhanka suudaan in ka badan boqol iyo konton qof oo isugu jirta shacab iyo askar ayaa ku dhintay mid ka mid ah gobollada ku yaala dhanka bari ee waddankaas waana sida ay soo wariyeen qaar badan oo ka mid ah warbaahinada ka soo baxa gudaha suudaan dhimashada intan la-eg ayaa timid kadib markii ay dhaceen iska horimaadyo xooggan oo dhex maray ciidamada militariga suudaan iyo kooxaha dacmu sariic kuwaas oo ka dhacay gobolka alfaw ee dhaca dhanka bari ee waddankaas waxay xoguhu intaas ku darayaan in dad badan oo shacab ah misana deganaa gobolkan ay ku dhinteen iska horimaadkan walow aanan la sheegin tirada shacabka ku nafweysay dagaaladan qaraar dhanka kale ciidanka foodda isdaray ayaa la soo werinayaa inay soo kala gaareen khasaare xooggan mid walbana dhabarka loo saaray tiro dhimasho iyo dhaawac ah kooxaha dacmu sariic ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegtay libinta iska horimaadkii ka dhacay gobolka alfaw iyagoona ka dhawaajiyey inay qabsadeen ilaa toddobaatan ka mid ah gaadiidkii ciidan ee ay wateen milatariga suudaan halka ay sidoo kalena gubeen ilaa shan taangi waxay sidoo kale maleeshiyaadka r s f ay sheegeen inay gacanta ku hayaan ilaa tobaneeyo askari oo ka barberdagaalamaya milatariga waddankaas halkaas ayaan dhegaystayaal ku hakinaynaa xubintii guuxa dunida iminkana aan dib idinkugu celiya dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهرنا صوم وعتق وقنوت waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan sheekada hogaamiye laabu-laabu oo ah qaa'id muslim ah oo kaymaha filibiin muddo sannado ah kula dagaalamayey soo duulaya shareeriyurub warbixintan waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir waa faariiskii muslimka ahaa ee lagu magacaabi jiray laabulaabuu kaas oo wakhtigii uu nolol ku guulaystay inuu waxtar u sameeyo islamarkaana horumare u jiheeyo dadkii uu ku maamulayay mid ka mid ah keymaha caanka ah ee ku yaala waddanka filibiin laabulaabuu ayaa horjooga ay ku daydaan u noqday dadkii filibiiniyiinta kala dimaha ahaa isagoona muslimiinta u horseeday guulo islamarkaana muujiyey anafadooda ay sida uga santaagaan dulliga markii uu soo afjaray xamlo ugumaystihii sbain iyo gaaladii reer yurub ay ku faafinayeen diinta kirishtaanka wuxuu sidoo kale ku tilmaaman yahay geesigii ugu horreeyay ee magaciisa taariikhda dalkaas loogu diiwaangeliyo masaadirta taariikhiga ma soo gudbiyaan macluumaad xaqiijinaya asal ahaan halka uu ku dhashay ama xitaa uu kusoo barbaaray hogaamiyahan hase ahaatee qisada la xidhiirta halgankii ula galay gumaystaha ay soo diiwaangelinayaan taarikhyahanadii hore kuwa casrigan laabulaabu alfilibiini wuxuu ka talin jiray jasiiradda maktaan oo ka mid ah jasiiradaha ilaa waqti xaadirkan ku yaala waddanka filibiin islaamka ee deegaanadan fogfog waxa uu soo gaaray markii ugu horreysay qarnigii saddexaad ee hijiriga sida ay sheegayaan iyaloo taariikhiha oo casrigan jooga sanadkii kun shan boqol sagaal iyo tobankii miilaadiga dhulmareen lagu magacaabi jiray majalaan oo ka soo goostay waddankiisa bortuqiiska laguna baacsanayay halkaas ayaa heshiis la galay boqorkii sbain carlos al awlaani si uu gaalkan hogaamiye ugu noqdo xamalo militari oo laguna saareynayo dadkii deganaa deegaanada dhanka bari ka xiga badweynta alhaadi oo ay soo hoosgalayaan bulshooyinkii ku noolaa jasiiradaha filibiin markii ay bilaabatay xamlada ay si deg deg ah majalaan iyo ciidankiisa iskugu fidiyeen waddanka waxaase markii ay soo gaareen jasiiradda magtaan ee uu ka talinayay laabulaabuu la kulmeen xaalad ka duwan midii ay kala soo qabsadeen dhulalkii horey ay cagta u soo dhigeen waxaa hogaamiyihii fariidka ahaa uu mowqif adag iyo go-aan ka soo saaray xamladii tansiiriga aheyd ee lagu gaalaysiinayo dadkii muslimiinta isagoona qaadacay baaq uga yimid dhanka maajaleen kaasoo lagu doonayay inuu u hoggaansamo oo amirta ka timid ciidankii soo duulay mar kale ayuu gaalkii hogaaminaya ciidamada isbeen soo diray fariin kale oo goodis ah kuna socotay fariiskii muslimka ahaa taas oo u dhigneed sida tan waxaan magaca masiixa kaaga dalbanaya inaad isdhiibto anagoo ah kuwa midabka cad ee ilbaxnimada u saaxiibka ah ayaa idinka mudan maamulka dhulkan iyo xukunkiisa kadib markii uu soo gaaray hadalkaas waxauu laabulaabuu jasiiradaha filibiin kaga dhawaaqay kacdoonkiisii weynaa ee falcelinta u ahaa fariintii maajalaan waxaana fariintiisii jawaab celinta u ahayd fariidanaad maajalaan ee u dhaceysay sida tan sida ay sheegayaan masaadirta taariikhiga ah diinku waxaa u sugnaaday allah allah aan caabudno anaga muslimiinta ahna waa midka maamula dhammaan basharka midab welibo ay lahaadaan intaas kadib ayuu hoggaanka u qabtay halyeegaasi muslimka ah ciidan yar oo ka kooban dad rayid ah oo ku hubeysna aaladaha aan horumarsaneyn ee ay isticmaalaan reer guuraaga waxaana allah fadligii isagoo tiradaas yar hogaaminaya oo ku guulaystay inuu gacantiisa ku dilo maajalaan sidoo kalena fashiliyo xamladii isbaanishka sidaas ayuuna magaciisa ku waaray looguna diiwaangeliyey taariikhda muslimiinta filibiin
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dambena waan isla soo gaarnay dowladda ruushka ayaa si adag kaga hadashay tallaabo uu qaaday ururka nato kadib markii ciidamo hor leh uu ku daabulay dalka litwaniya ee ka mid ah dalalka xuduudda la leh ruushka isla markaana dhaca bariga qaaradda yurub isbahaysiga saliibiga ah ee nato ayaa go'aansaday in kumanaan ka mid ah ciidamada jarmalka oo qayb ka ah ururka loo daabulo dalka litwaniya wasaaradda difaaca xukuumadda baarliin ayaana sheegtay in ciidamo gaaraya ilaa afar kun iyo siddeed boqol oo askari lagu daabulay dalkaasi ayna sii joogi doonaan ilaa sannadda laba kun toddoba iyo labaatan bayaan ka soo baxay aqalka krimilanka ayaa lagu sheegay in ciidamadaasi loo diray dalka litwaniya ay khatar ku yihiin amniga dalkooda islamarkaana dowladda ruushka ay qaadan doonto go'aanno iyo qorshayaal ay kaga hortegayso waxyaabaha khatar gelinaya amnigeeda ciidamada dowladda jarmalka ayaa waxay hore ugu sugnaayeen dalka litwaniya tan iyo sannaddii laba kun toddoba iyo tobankii iyagoo qayb ka ah isbahaysiga nato tallaabadan ayaana lagu sheegay inay tahay mid uu isku ballaarinayo jarmalka oo galaangalkiisa militari ee dibadda uu yaraaday wixii ka dambeeyey waxa loogu yeedho dagaalkii labaad ee dunida isbahaysiga nato ayaa tallaabadaani u qaaday isagoo ka baaraandegaya weerar kasta oo ruushka uu soo qaado litwaniya ayaa waxay xuduud la leedahay dalal ay ka mid yihiin swiden denmark belarusiya iyo sidoo kale qayba ka mid ah ruushka tan iyo markii ruushka uu ku duulay dalka yukrein sannaddii laba kun laba iyo labaatan isbahaysiga nato ayaa gala diyaargarow isagoo ciidamo hor leh ku daabulay dowladaha dhaca bariga qaaradda yurub cabsi uu ka qabo in ruushka uu isku ballaariyo mandiqadda
رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار